saaka laba saaca horta xaafadayda ka soo baxay ani gaar ahaan waxaan dukaan ku leeyahay xamarweyne gaar ahaan firoome saaka laba saaca gurigii ka soo baxay ayadoo magaalada ay xirantahan soo maray haddeerna waxaa la joogaa duhur waxaa gaari ay ga soo degtay lambar afar lambar afara ka soo lugeeyada haddeerna meesha aan ka hadlayn waxay tahay waxaan taaganaha buundada waxaa hortarfaadaan haysto magaalada waxay xiran iyo jaarla'aan oo jirto
kusoo gudbiyeenaay magaalada xiran tahay shacabna uma xirne ee dowladda ay xiran tahay in magaalada kala furan u baahanna anaga
ka waran saamaynta ku geelatay xirnaanshaha waddooyinka adigu maxaad qabataa oo maxaad ka ganacsataa
aniga waxaa ganacsadaa qaad dadka masaakiinta way ku nool yihiin jaadka in oo waddooyinka laga xiro ma aha marka waxaa loo baahanyaa si magaalada hore ay ahayd ma aha hadda magaaladiina way isku xirantay meel kala maraya male
waxaan ka shaqeeyaa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa ii furan meel yaroo goob ganacsiyo yarisaan ka shaqeeya saaxiibkii saaka waxaan ka imid kilomitr for kilomitr for waan ka soo lugay haddaan kula hadlayn waxaan ku suganahay britoria ceelgaab ilaa haddana waxaan kusii jeedaa goobteedii ganacsi runtii aad iyo aadaan ugu dhibqabnaa waddooyinkana xirxiran madaxweynaha soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn in arrintan wax badan ay ka qabtaan maxaa yeelay dad badan ayaa ku xiriira wax loo yaqaano qutulyoomka haddii ay iyagoo qutulyoom subaxdii u soo cararaya haddii ay lakusii darsadaan xaqiiqdii in dhibaato weyn ay ku qabaan marka ummadda soomaaliyeed iyo madaxdeena sharafta waxaan ka codsanaaya inay arrintan wax badan ka beddelaan